أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybtii labaad ee taxane loogu magacdaray geedigii gurguurta guul mise gebadhacleen oo ah taxane diiradda lagu saarayey gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarooyinkii uu kala kulmay weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda silibiidda ah ee kenya bulshada ku dhaqan magaalooyinka buqa qable iyo tieglow ayaa goob fagaarayaal ah waxa ay ku daawadeen filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib maamul goboleedka shahadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa qiray in maleeshiyaadka liyu booliska ay xasuuq ka geysteen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa shaki geliyey qodobadii magaalada ankara ay ku kala saxiixdeen murtad gurguurta iyo abey axmed kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sida waxgaradka iyo waalidiinta ay uga qayb qaadan karaan horumarinta waxbarashada ayaa waxa ay ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba iyagii oo fidsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gabadhacleen oo ah taxana diiradda lagu saarayay gulufkii uu xasan sheekh maxamuud uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo sidoo kale guuldarooyinkii uu kala kulmay walaalkan ismaaciil salaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya mu'asasada alkataa'ib waxay xalay baahisay qaybtii labaad isdaaraadka loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo lagu soo bandhigayo jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaanadii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya xalqadan waxaa diiradda lagu saaray sida murtadiinta ugu jabeen gulufkii ay ku soo qaadeen wilaayaadka kale ah hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug filimka oo la daawan kara muddo toddoba iyo soddon daqiiqo ah ayaa ugu horrayntii waxa uu isdultaag ku sameeyey bilowgii duulaanka murtadiinta iyo sida warbaahinnada cadowga dal iyo dibadba ay u buunbuuniyeen duulaankaasi iyagoo ku qaatay malaayiin doolar baahinta brobagandadaasi intaasi kadib filimka oo intiisa badan diiradda saaraya soo bandhigidda dagaaladii malaaxiimta ahaa ee lagu jebiyey murtadiinta ee ka dhacay gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa soo sardinaya in muddo bilo gudahooda ah bilaabashadii duulaankii murtadiinta kadib uu gaaray cadowga jabkii ugu xoogganaa iyadoo dhegta dhiigga loo daray boqolaal askari oo murtadiin ah oo ay saraakiil ku jirtay weeraradii cadakibir ceelqooxle iyo sooman beere yabaal qaayib burdaar nuurdugle duduncad hilowlegaab iyo xawaaley ayaa ahaa kuwii uu allah ku sharjabiyey carcartii murtadiinta halka weerarkii barakeysnaa ee galcad isagana lagu qeexi karo mid murtadiinta ilowsiiyey dharbaaxooyinkii ka horreeyey muslimiintana u noqday bulxan iyo bishaaro ay laabtooda ku bogsootay
jabkaasi kadib ee gaaray murtadiinta waxay madaxyaweynta murtadiinta ugu horreeyo xasan gurguurta bilaabeen inay fagaarayaasha uga baroortaan saraakiishii iyo maleeshiyaadkii looga laayay weerarada mujaahidiinta ee cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii duulaanka soo qaaday wiilkeenna farxaan iyo raggii kaloo la jirayba iyo intii naga dhimatayba nin dhallinyaro ah janan ah ee dagaalka nimankan lagula jiraa ee dowrka uu ka taagnay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aad waa ku tala gashay oo hadda uu ugu dambeeyay wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiina ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintay
filimka alkataayib ayaa lagu soo bandhigayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu cubayde axmed cumar xafidahullah oo sheegay in mujaahidiintu ay heleen intii ay socdeen duulaanadii murtadiinta khaniimadii ugu weyneed tan iyo xilligii maxaakiimta islaamiga waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midow maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekedahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagaraafta iyo ciidanka gorgor waxaa kaloo ilaahay noogu nimceeyo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yaryar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sida ninka arkayseen oo la ohan jiray xasan duurra oo kale kadib markay faan iyo goodi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka wa tacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa bacaadkaas iyo dhagxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray isdaarka alkataayib ayaa sidoo kale qaybaha dhexe soo gudbinaya jabka murtadiinta ka soo gaaray waxay ugu yeereen wejigii labaad ee duulaankooda wuxuuna si gaara filimku u dul istaagayaa dagaalkii coos weyne oo rajo tiray murtadiinta weeraradii barakaysnaa ee ceelbacad daarunicma runirgood budbud masagawaay coosweyne ceel la helay baruujeed iyo kuwo kale ayay martigelisay saaxada weerarkii coosweyne ayaase ahaa malxamadii ugu xoogganayd ee dhabarka looga jabiyey wixii lagu sheegayay wejiga labaad ee duulaanka waxaana maleeshiyaadkii ay xamladu ku tashanaysay ay noqdeen kuwo bakhtigooda laga dul tallaabsadoo ku tafiirgo'ay hawdka cusweyne kuwo tacbaan ah oo iyagoo soo toosaya tunka la qabtay iyo kuwo tabaale qaba oo carar ku soo galay muqdisho
waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee caws weyne awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan waxaa jebiyey xarigga allaah ee ay ka furteen waxaa halaagay kibirka faanka goodiga gafuurtaagga iyo gardarrada shareeca la dirirka ah jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii cawsweyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo doolar waxaa kalsooni beelay farriimaha ay gudbinayeen madaxdooda ugu sarraysa iyo warbaahintooda waxay daqiiqada gudahood dul u yeelan waayeen warbixinnada xaqiiqda ah ee ay warinayaan ciidankii ka soo badbaaday cawsweyne iyo owdheegle iyo sidoo kale sawirrada warbaahintu ka soo gudbinayso jiidda dagaalka waxay u adkaysan waayeen aragtida dadku ay ka bixinayaan asbaabta keentay jabkooda waxay dagaalladan soo ifbixiyeen taagdarrida nidaamka dimuqraadiyadda qaala allahu tacaala مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الكواعب خاطبينا ندك عروشهم في كل أرض وللطاغوت دوما مرصدينا إلى نيل الشهادة في سباق waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa coos weyne waxay ka dhacwaaran hal maalin dhallinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo abu cubayde iyo khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas aa meesha la geyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilooda maaragtay tababar la sii maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba hadda wixii dhacay markay arkeen ayagii asbuurtay ayagii yaa maaragtay
filimku wuxuu qaybaha dambe tacliiqinayaa halka uu ku biyo shubtay gulufkii murtadiinta kadib weerarkii coosweyne iyadoona lagu soo bandhigay filimka madaxda murtadiinta oo qarsan waayey sida uu u fashilmay gulufkii xasan gurguurte ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya dagaalkii cusweyne kadib waxaa fashilmay dagaalkii dhaqaale midkii warbaahineed iyo midkii fikir ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud mujaahidiintii la doonayay in la cunaqabateeyo ayaa helay khaniimo aanay abid ku furan fagaarayaasha dagaalka warbaahinadii birikinaaseya ayaa bootadii seegay oo afkii juuqda gabay halka wadaad xumayaashii loo kaashanayay sharciyeynta dimuqraadiyadda iyo duulaankana ay ku dhiiran waayeen inay celiyaan askartii ka soo cararay cusweyne kuna qanciyaan inay ku jiraan dagaal xaq ah faankii iyo filimadii la jilayeyna waxaa bedelay foolxumo iyo fiiga carar waxaana bilowday in calaacal iyo canaan laysku weydaarsado shaashadaha warbaahinta iyo baraha bulshada
walaalow dhuusamareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaahe igala hera maxaan ahay may ahay i weydiini mar rabo fiiri mar rabo intaas ka badan inaan iraa sababtoo ah intaas ka badan haddaan iraa cadowgaa cadowgaa aa ku farxay walaalow waa ku baryaa intaas ka badan cadowgaa ku raaxaysana iga dhaaf
weerar qorshaysan oo khasaar lagu soo gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan ooga dhacay qayba ka mida koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hos jira gumeysiga dowladda salafiyadda ah ee kenya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baaye waxay habeenkii xalay madaafiix ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada buurhakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaan kaga sugan yahay wilaayadaasi dhinaca wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya dhibaxada islaamka ee ka jihaada wilaayadaasi waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allaaha dhanka kale gobolka gaariso ee ka horjira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay ka mid u dhigeen askar lug ah oo isugu jirta saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin soomaali ah kuwaasi oo ku socdaalaya duleedka deegaanka walmareer ee hoostiga degmada faafe ee gobolka gaarisa inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaas ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isugu jirta saddex kenyaati ah iyo hal murta soomaali ah howlgalladan waxay ku dabafeylayaan weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allaah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale dhulka muslimiinta ee ka horjiro gumaysiga kufaarta kenya maasanid marwan markana dhegaystayaal ku soo dhowaada bulshooyinka ku dhaqan magaalooyinka buqa qable iyo tieglow oo fagaarayaal halkaas ku yaala laga daawaday filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib aynu ka horumarno walaalkeen cabdilqani maxamed iyo degmada tieglow boqolaal ka mid ah bulshada magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad aflaamtii taxanaha ee geedigii garguurtaha guul mise gibidhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay qaabkii xasan garguurte doorashadiisa kadib u waajahay dagaalkii ka dhanka ahaa mujaahidiinta iyadoona filimka lagu arkayay qaar ka mid ah xasuuqyadii mujaahidiintu ay kaga jawaabeen xamladii saliibiga ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta bulshada tiyeglow oo kala socday soo saarista aflaamta idaacadda andalus ayaa markii loo iclaamiyey durbadiiba soo buuxdhaafiyey fagaraha iyagoona halkaasi ku daawaday qaybta koowaad ee taxanaha iyo qaybta labaad markii ay soo idlaatay daawashada filimka waxay u warameen daawadayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus filimkii cusubaayay walaalaha mujaahidiinta ha saareen liinka maqdari geedigii garguurta iyo jabkii usameylika dhammaadii gebagabadii iyo ilaa bilaawsha maylana jasaakumullahu khayr walaalihii maanka mahadnaqaane alkataa'ib juhdiga iyo xaqiiqada iyo fashalka gaalada iyo bannaankaa dhakan maylana ilaahay miisaansho aakharhaanka kaba xaqiiqdii walbadan oh gaalada asgaadgaadkii iyo kibirkii iyo ha ka socdeen duulaankii islaamka ka qaadeen iyo sida in dhabar jeediyeenno in jabeen walbadan xaqiiqadii haninban dhakeen adduunkana noo farxideena ilaahay aakharana ha isiinna hasin ku farxi halena jazaakumullaahu khayr ilan eed iyada qulubtan anka daawati walbadanoo ilgoboobsi eba haninban dhakeen bana tuseen mayba kumadana dadka oo fiirsadii filimka geebtiskoodii geebti islaamaad filimkaas oo lankamagadari geedigii gurguurtee guulmase gabadhacleen insha allahu tacaala suunan argan waa gabadha guulmakadeerin horta madadkood may balana ilaahay subxaana watacaala walaalihii oo filinkin habeen oo saxweelen oo alkataayib allah subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala camalshoha ku ogbala jihaadona ilaahay subxaana watacaala ikhlaas allah ka weela allah subxaana watacaala may balaha aakhira camalsho ilaahanka ziyaadi janaatulfirdowsana alla ku waraabitaan lamad lanki gurguurti iyo naytoy wala u sugada maskanta ku galeeno walna waljarka aalay insha allahu tacaala lankauba agliley xaan ka filan maana walow kuntal fiirsada iyo intal fiirsadi yaku filan lanki baa agla lanki agli in shaqeynaan kan dab surun way bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jooga degmada tiyaaglow magacayga umamaaida cawada meeshan waxaan ku daawanay xasan garguurta jabkiisii mar badan ayuu dhahay al-shabaab waa kaluun biyo ka gursaday camal sheecaldheeran wuxuu dhahay dhaarta aa dhaarteen ayaa noo dhaar dhar kale ma jirto alxamdulilaah jabkiisan waan aragnaa mujaahidiintana waxaan leeyahay wadaad dadaal badan ayaad wadaan ilaahay gul ha idin siiyo waad u jeedaan bariga afrika idinka ayaa howlgalka sida alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan shareecada islaamka ayaan hoos jibna alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan gaalana way jabtay alxamdulilah ayaan leeyahay sheekunow saangeeda oo degmada tiyeglow uu kuwa cadariinta ka aragnay filin oo qiibtay koowaad ii qiibtay lamaadna inta ka fiirsanay gurguurta horta geedi ata bermi in guuri doontoba geedagaana midi ada guurta may kagashiimi doontaa ha gabal gaarisa lilaan kagashiimi doonta oba kagashiinto meelu ku guurtona gaalaadaya baa garbaaj ee fadsanna meelo ku gala doonta horta horta geedi ataah araadan guulma ka furu doonto garwiinayaalkii geensiyaalka haayay goollibee gorooryaas haan e gabalka midi haabahaw gawaaragaanshamanganjeelka kiinka dhow doonaan mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay laba qaybood oo ka mid ah taxanaha geedigii garguurta guul mise gabadhacleen kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga hadalhayay baraha ay bulshada ku wada xidhiirto markana hiiraan iyo walaalkeen yaasir maxamed haya yaasir daqiiqado kadib markii mu'asasada alkataayib ay baahisay filimka cusub ee ah xalqada labaad ee taxanaha geedigii garguurta guulmise gabadhacleen ayay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan u iclaamiyeen bulshada ku dhaqan degmada in filimka fagaaraha suuqa alaaqsa ee bartamaha degmada boqa qable lagu daawanayo kadib dukashada salaada cishaha ogeysiiska wilaayada kadib waxaa fagaaraha bartamaha suuqa alaaqsa isugu soo baxay kumanaan ruux oo bulshada magaalada ah kuwaasi oo xiise gaar ah u qaba daawashada xalqada labaad ee taxanaha filimka cusub bulshada isugu soo baxday fagaaraha oo la hadlay idaacaddii islaamiga landalus ayaa ka warbixiyey daawashada filimka iyo waxyaabaha cajiibka ah ee alkataayib ay ku soo bandhigtay xalqada labaad ee taxanaha geedigii garguurte guulmase gabadhacleen
waxaa ilaahay ku mahadsan gaaladii rafaadkii dhibaatada ku dhacayo maxaan kuu sheegay iyo calacalkoodii iyo maxaan kuu sheegay oohintoodii boorkeedii in maanta aan fiirsanayna ilaa intaas ilaahay ku mahadinayna maasha allah marsiinta waxaan dhihi lahay inay isa soo dhiibaan islaamka ay u yimaadaan nasrigooda meesha ku jiraa mid adduuny mid aan qarmaysi ka faa'iidayaan halkan waxaan ku daawanaynaa caawa filim aad u xiiso badan oo dokumentary qaybtiisa labaad ah waxaan maaragtay indhahayna qabanayana wax ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waaya jabkii iyo halaaggii ee garguurta gaaray iyo markii hore qabkii iyo islaweyninka uu ku soo galay halkaas waxaa caddayn kuugu filan in ma aragtay daa'ifadii yareed ee ilaahay subxaana wa tacaala u run sheegtay in ma aragtay ay guulaysteen oo allah tabaaraka wa tacaala guuleeyey waxaa iga muuqanaya halkan isku xirraanta mujaahidiinta haddii ay ahaan lahayd iclaamka haddii ay ahaan lahayd ragga umarada halkaas waxaa ka muuqda marka isku xirraan aad u dhammaystir haddii ay ahaan lahayd qaybaha militariga isku xirraan badan ayaa muuqata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu weydiinaynaa inuu sii siyaadiyo marka waxaa noo muuqda jabkii iyo halaagga qabsaday asigoo inta maaragtay timinka ku baxeen fikiraya iyo markii hore u dhahaya dee shabaab xaaqin waaye haddii ay xaaqin tahay yaa way cidda sidaan wax u gelayso haddii ay xaaqin tahay yaa way cidda qorga daabkiisa wax ku garaacayso waa ilaahay addoomminkiis dhaa'ifada yidhahdo ilaahay subxaana wa tacaala urur sheegta waxaana aad ugu ilqowsaday bulshada muslimiinta ah ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gaar ahaan degmada buuqa qable waa filin aad u soo bandhigayo fashilkii ku dhacay xasan garguurte ee duulaankii oo ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waana filin aad xiisu leh dadka maxaan ku raadayay mujaahidiinta iyo muslimiinta dhammaan ay ku ilqowsadeen waxaan leenahay walillahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun u jooga walaayaadka islaamiga ee hiiraan buqaqble xasgurgurt marka aninkana waxaan dhahnay adig baa lagu xaaqa insha allah mardhow way ku xaaqeen marka dambana adiga ku xaaqi doonaan ciidankaada way laayeen insha allah marka dambana adiga gacan lagugu soo dhiga dhimalan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa habeenkii talaadada oo ahayd xilligii mu'asasada alkataayib ay baahisay xalqada labaad ee taxanaha xiisaha badan u ballan qaaday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan in si joogtaha fagaarayaalka uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataayib geedigii gargurta gulmise gabadhacleen oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kula kulmay maadaama wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay ee murtad gargurta iyo saliibiyiinta maraykanku ay duulaanka ku soo qaadeen ugu dambayntiina ay ku jabeen mahadsanidin wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya ayaa shaki geliyey qodobadii magaalada ankara ay kala saxiixdeen murtad gurgurta iyo abey axmed walaalkan cazaam carafaad ayaa warkaas inoo haya xilli maalma ka hor magaalada ankara ee dalka turkiya uu ka dhacay kulan saddex geysood ah ay etoobiya ku heshay damaceedii ahaa inay hesho qeybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxauu war ka soo yeeray murtad axmed fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda murtadkan ayaa barta uu ku leeyahay baraha bulshada kusoo qoray qoraal uu ku sheegayo in waxba kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in etoobiya u ogolaadeen inay soo gaarto xeebaha soomaaliya waxaan si cad u beeninaynaa wararka sheegaya in etoobiya aan siinay marin badeed warkaasna ma ahan mid raadiya saltoon leh soomaaliya waxay mar weliba ilaalinaysaa madax banaanideeda iyo gobonimadeeda wax weliba ku saabsan arrimaha qarankana si hufan ayaan u maamuli doonaa ayuu yidhi murtad fiqi midan ayaa si aada u faaftay baraha bulshada ee kala duwan ee internetka kooxda ardada soomaaliya ayaa durbidiba bilowday inay isku khilaafaan warqadihii xasan sheekh maxamuud oo kusoo saxiixay miiska ankara dowladda xabashida etoobiya ayaa wixii hadda ka dambaysa doonaysa dhaqangelinta heshiiskii uu bilaabay murtad muuse biixi cabdi xasan guurguutana uu meel mariyey weliba isagoona hareerihiisa ay taagan yihiin rajab tayib ordigaan iyo abiy axmed maasanid walaalka cazaam ugu dambayntiina kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sida waxgaradka iyo waalidiinta qayb uga noqon karaan horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose warkaas waxaa inoo haya walaalkeen bashiir abu ayman guddigii uu dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu usoo wakiishay kormeerka iyo howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sii wada howlahooda shaqo iyaga oo kulamo miro dhal ah la qaatay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada jamaame saacadihii lasoo dhaafi ayay qabteen kulamo kala gooni ah oo ay la qaateen aqoon-yahanka macalimiinta waalidiinta kuwaasoo looga hadlaya arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay in la tarbiyeeyo jiilka mustaqbalka iyo kaalinka muhiimka ah ee waxgaradka iyo ganacsatada ay ku leeyihiin tacliinta si ay usoo baxdo ummad aqoon-yahan ah kulamadaas intii ay socdeen arrimaha looga niqaashay waxaa ka mid ahaa heerka ay gaarsiisan tahay tacliinta ka jirta gobolka tan iyo markii la kala jaray wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe si wax loogu dhisto natiijooyinkii la xaqiijiyey tobankii bil ee lasoo dhaafay waalidka oo ah lafdhabarka ardayga ayaa ka mid ah arrimaha ay xoogga saareen guddiga kuwaasoo dhankooda la siinayay talooyin iyo tawjiihaad halka iyaguna ay bixinayeen kuwa kale oo muhiim ah maadaama maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimaha uu qaabilsan yahay ay qayb ka tahay ka hortaga duulaanka xagga maskaxda ah waxay waalidiinta soomaaliyeed uga digayeen guddigan in ubadkooda ay ka ilaaliyaan waxbarashada munxarifka ah ee laga soo meersaday yunesko iyo in ardayda ay ka digtoonaadaan tacliinta taala dhulka cadowga ay xooga ku haystaan alxamdulilah maanta waxaan iskugu imaanay markaska faadimotasara alxamdulilah waxaa laga hadlayay sida anaga waxaweye waxbarashada ciyaalkanaga iyo faa'iidadanada baa nagala hadlayay waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala awalan khayran waxaan u mahad celinaynaa bahda waxbarashada maktaba tacliima waxbarashada xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay dadaalka juhdiga nagu bixinayaan hanoo barakeeyo waxaa laga hadlayay sidii annagana aan u dadaali lahaynay mas-uuliyadana saaran anooga soo bixi lahaynay jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah kulinka waxyaabo badan ayaa noogu baxay maktab tarbiya wa tacliim oon maanta ilmaheena juhdi badan ku bixinaya oon muujinaya dadaalkooda in badan ayaan sugayna oona xaqaltaagayna maantana ilaahay subxana watacala wuxuu noogu keenay gobolka jubbada hoose in laga furo macadooyin fara badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhammaan waana soo dhowaynaynaa in ilmaha micnaha waxbarashadooda aan muraaqabayno mar walba aan la soconno waxyaabaha aan ka fiirino madaarista iyo macdooyinka aan booqanno si walba ilmaha aan ku tuusano hanaankooda say shareecada islaamka maanta jiilka soo karaya say u bedeli lahaayeen ragga maanta taagan say u bedeli lahaayeen oy berrina noogu dhicin lahaayeen salwiga maanta dalkeena haysto maantana waxaan u diyaarinaynaa carruurtaas yaryar insha allah biidnillahi iga ra'ay tawxiid meel walba ka taagi doono intii ay kulamada gaargaar ka socdeen waxaa kulan muhiim ah lala qaatay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo ganacsatada degmada jamaame kuwaasoo dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii laysla soo hadalqaaday intii uu socday kulankan ka dhacay degmada waxaa ka furan muasasada waaweyn muasasatulxikma iyo qurduba marka waa nimco fara badan oo ilaahay soo kordhiyey reer jamaamana insha allahu ilaahay ay ugu mahadinayaan awalan uma xarakatu shacaw mujaahidiin wa khaasatan maktab tarbiya watacliim ayay ugu mahadcelinayaan marka waxaan leenahay sida hore iyo hadda nuur iyo mugdiyan ma ay kala tahay nuurka ayaa baxayo subaxda waxaad arkaysaa arday fara badan oo hambaagyadooda sita darees kala gedisan ku labisan u socda boosaska ay wax ku baranayeen ayagoo haddana aan ikhtilaad iyo isdhexgal aysan jirin marka waxaan leenahay maktabad tarbiya wa tacliim oo maanta maxaa la dhahayna soo booqday insha allahu waad liibaanteen wixii aad doonayseen waad gaarteen insha allah amthaalkiina ilaaha noo badiyo ilaahayna ajar haadinka siiyo annaga maanta ujuuriya ajar ma idin siin karno laakiin wixii aad maanta shaqaysataan si aad berro heshaan acmaashiinna waxaan leenahay insha allahu ikhlaas allah idinkaga dhigo amtaashiinna allah noo badiyo jiilkan waxaan leenahay aan lagu dadaalo waa jiilkii wadankii usoo baxaayo oo bedel lahaa ubadan hadda ahdaafka diimeed wax laga fahansiyo wax la baro dad mugd ku jira ummadda aysan noqonin diinkooda wax laga baro dalkooda iyo ahmiyadda adduunka kaliya in wax laga baro maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii horumarinaya dadaalada waxbarasho ee uu ka wado wilaayaadka islaamiga ah isagoo markan diiradda saaraya sidii loo soo saari lahaa arday waaqici ah oo xambaara hamiga ummaddiisa dhaawacan si loo xaqiijiyo guulahaas ayuuna sameeyey guddiyo loo xil saaray sidii ay u kormeeri lahaayeen macallimiinta iyo ardayda ay waxbarayaan si ay wax ugu dhistaan natiijooyinka ka soo baxa dadaalkooda aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir muxuudiin abo eman warbixintiisaas ayaa warkeenii saaka ay u dambeysay dhegeystayaal tan iyo kulantideena dambe war kala mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir